Star FM News.
kulan waxaan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo sheegay inay ka go-an tahay taageeridda waaxda garsoorka laba boqol siddeetan sagaal qof oo ku dhintay daadadka saameeyey kenya garsoorayaashaoo lagu booriyey inay iska diidaan nooc kasta oo masuq maasuq ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya iyadoona shirka golaha wadatashiga qaran uu muqdisho ka furmay xilli maamulka puntland uu ka maqan yahay halka caalamka aad ku maqli doontaan safaaradda maraykanka ee tanzaniya oo la xiray intaasi waxay ahaayeen qodobada warkugu door karoon waa duhurnimo talaadaah taariikhdun ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha shanaad ee meey ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay lixda bisha koo iyo tobnaad ee dulqacda ama sidetaal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan iyo hijiriga ee soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idinla socodsiinaya warka duhurnimo madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay in golaha fulinta ee dowladda ay ka go-an tahay in waaxda cadaaladda la siiyo taageerada ay u baahan tahay arrintan ayuu ka sheegay munaasabad maanta lagu dhaarinayay labaatan garsoorayaal ah oo ka howlgalaya maxkamadda sare ee waddanka hogaamiyaha dalka ayaa xusay in garsoor waxtar u leh uu u wanaagsan yahay qaranka waxa uu tilmaamay in dhaqaalaha waddanka amniga xuquuqda shacabka iyo madax banaanidooda ay ku tiirsan tahay laanta cadaaladda william ruuto ayaa caddeeyey inay ka soo bixi doonaan doorka uga aadanaan iraahdee wanaajinta waxqabadka waaxda garsoorka ee dalka si gaar ah hiirgelinta mashaariicda lagu horumarinayo kaabayaasha madaxweynaha ayaa sheegay in miisaaniyadda waaxda cadaaladda ee lagula dagaalamo musuq maasuqa sidoo kalena lagu xoojiyo isla xisaabtanka oo horey ahayd siddeetan iyo toddoba bilyan oo shilin la gaarsiiyey boqol iyo siddeed bilyan oo shilin sanadmaalwaa sanad maaliyadeedkan xilli uu faahfaahinayay dadaalada ay dowladda samaysay ayuu tusaale u soo qaatay maxkamado loo dhisay ama maxkamado la dhisay shaqaalaysiinta saraakiil dheeraad ah iyo maamulada qaabilsan fulinta amarada sare loo qaaday aqoontooda iyo karaankooda madaxweyne william ruuto ayaa sheegay inuu qabo kalsooni ah in laamaha dowladda ee fulinta garsoorka iyo xeerjinta ay sii wadi doonaan wadatashiyada la xiriira u adeegidda shacabka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka ayaa shaacisay in ilaa iyo hadda roobabka culus ee da-aya iyo daadadka ka dhashay ay ku dhinteen laba boqol siddeetan iyo sagaal ruux waxa ay dhaawacyo soo gaareen boqol iyo siddeetan iyo sideed kale halka weli la la-yahay toddobaatan iyo shan qof wasaaradda ayaa sheegtay in daadadka ay saameeyeen ugu yaraan laba boqol siddeetan iyo shan kun lix boqol oo kun oo qof sidoo kale waxaa furmin sidoo kale aan idhaahdee waxaa furmin ilaa boqol dugsi maadaama ay daadadka si weyn u burburiyeen kaabayaasha xarumahan dugsiyadan ayaa isugu jira toddobaatan iyo saddex ah kuwa hoose dhexe iyo labaatan iyo toddoba oo ah nuuca dugsiyada sare roobabka culus ee daay ayaa saameeyey waaxyaha gaadiidka guriyeynta waxbarashada caafimaadka iyo beeraha dalka madaxweynaha dalka william ruuto ayaa garsoorayaasha kula teliyey inay iska diidaan nuuc kastoo musuq maasuq ka mid ah waxa uu kula dardaarmay inay kenyaanka ugu adeegaan si ay ku dheehan tahay hufnaan iyo xirfad ruuto ayaa sheegay in haddii aynan hufnaan jirin in su-aalo la gelinayo kalsoonida lagu qabi karo waaxda garsoorka ee dalka iyo hay-adaha dooliga ruuto ayaa carabka ku adkeeyey in musuq maasuqa xitaa qaabka ugu yar uu saameyn ku yeelan karo awoodda iyo waxtarka maxkamadda dalka iyo sidoo kale maxkamadaha waddanka madaxweyne william ruuto ayaa xaakinada kula teliyey inay daacad ka noqdaan dhaarta ay mareen oo ay dhinac isaga dhigaan nuuc walba oo eexasho qof jeclays iyo niid xumo bartilmaamaysi siyaasadeed diimeed ama musuq maasuq xaakinadu uu dhowaan magacaabay madaxweynaha dalka william ruuto ee maanta la dhaariyey ayaa isugu jira labaiyo toban rag ah iyo siddeed haween ah waxaana magacyadooda lagu kala sheegay moses ado otieno alice chebngetich benjamin waiki mosioki john lowatan chama francis weche andaye andrew bahati muamuye julius kipsosgoy wendy kagendo micheni emilio nyando waminde helena rafael namisi alexander moasia muteti julius makud nangea benjamin kimani njoroge caroline jeb yagon stephen zizi mbugi linas kasan noel onditi adagi tabitha ounya wanyama rodha cherotich iyo joy amindo mkutu waxay ku biirayaan toddobaatan iyo sideed garsoorayaal oo ka shaqeeya afartan iyo shan xarumood guud ahaan waddanka waaxda cadaaladda ee dalka ayaa laga soo xigtay in garsoorayaasha dheeraadka ee la horgelinaya ay fuudeyn doonto helidda adeegyada cadaaladeed ee shacabka iyo in meesha laga saaro kiisaska badan ee maxkamadaha horyaalla hogaamiyaha dalka ayaa magacaabidan sameeyey kadib talo ka soo gaartay guddiga adeega waaxda garsoorka ee g s c garsoorayaasha ayaa kusoo baxay turxaan bixin ay g a c soo gebagabeysay soddonkii bishii hore waxaana magacyadooda sagaalkii bishan lagu soo daabacay wargeyska rasmiga ee dowladda saddex iyo tobankii bishii tobnaad ee sanadkii hore ayay ahayd markii guddiga adeega garsoorka ee g a c soo xayeysiiyey in fursado shaqo oo dhan labaatan ay ka bannaan yihiin maxkamadaha sare ee dalka ama maxkamadda sare ee waddanka waxaa codsiyo soo diirsaday saddex boqol iyo shan ruux oo boqol laga soo xushay kuwaas oo turxaan bixinta kadib ay soo hareen labaatan keliya oo maanta xilkaasi loo dhaariyey shirkadda korontada ee dalka kenya power ayaa sheegtay in sagaal ka mid ah ismaamulada waddanka maanta laga dareemaya cilad dhanka ama laga dareemi karo cilad dhanka korontada caqabadan ayaa jiri doonta ilaa shanta galabnimo ee maanta ismaamulada ay saameyneysa ayaa kala ah nairobi singiisho nandi siaya kisii nyeri kilifi lamu iyo tanariva waaxda socdaalka ee dalka ayaa sheegtay in dardargelinta soo saaridda baasaboorka waddanka ay waddo waxay hoosta ka xariiqday in la daabacay dhammaan toddoba boqol labaatan iyo afar kun oo baasabooro oo hore loo codsaday lix boqol siddeetan iyo afar kun shan boqol oo ka mid ah baasabooradan ayaa la wareegeen dadkii codsaday ama ayay la wareegeen dadkii lahaa waxa uu qorshuu yahay in marka la gaaro kowda bisha koo iyo tobnaad ee sanadkan muddaduu qofka sugaya baasaboorka ay noqoto saddex cishe dhanka kale waxaan weli la qaadan soddon iyo sagaal kun iyo shan boqol oo baasabooro diyaar ah iyadoo lagu howlan yahay in ka hor siddeed iyo tobanka bishan la geeyo goobihii ay dadweynaha kasoo gudbiyeen codsiyadooda howshan ayaa hadda ku socota aan iraahdii howshan ayaa hadda ka socota nairobi mombasa kisumu eldoret embu naykuru kisii iyo kerijo waxaa maanta xilkiisa loo dhaariyey omwanza ombati oo kamid ah aniradi oo ka mid noqonaya saraakiisha sare ee guddiga adeega gaarsoorka dalka ee g a c waxa uu matali doonaa ururka qaranada waddanka l s k ombati ayaa lagu dhaariyey munaasabad uu guddoominaysay madaxa cadaaladda ee dalka garsoore maada koome waxa uu bedelay macharia njeri oo muddo xileedkiisa xubinnimo ee g a c uu ku ekaa shalay ombati a g a c xubin ka ahaan doona muddo shan sano ah wuxuuna ururka qaranada l s k uga madxeliyey in isaga loo soo xushay xilkaasi si uu sii hayo umanzi ayaa jagadan loo doortay bishii labaad ee sanadkan xilligaas oo ay qabsoomeen doorashooyinka ururka qaranada dalka ee loo soo gaabiyo l s k waxaa maanta dibadbax sameeyey macalimiinta dugsiyada g s s ee ismaamulka singiishu ee gobolka rift valley barayaashu isugu soo baxay magaalada eldoret ayaa ka cabanaya in la siiyo mushaar yar sidoo kale waxay doonayaan in dowladda ay si joogto u howlgeliso maray arrimahan ka hadlayeen waxaa hadalladoodii ka mid ahay Kwa majina naitwa Faith Kemboy, mwalimu wa intern katika kaunti ya Wasingishu. Uh, punda amechoka.
Eh, Kwa majina naitwa Masi. Eh, mi ni mwalimu eh, Yuasingishu. Tunaomba serikali watu confirm. Sana sana tunaangalia MPs wanapeana barua huko nje wanapeana barua wanapea watu hata waligraduate 2023 na watu wa 2024 hata this year wengine wamepewa barua kwa sababu wana, a, saa hii serikali ni, ni unajua nani sisi hatujui mutu sisi ni watoto ya hustlers yes. we voted for the government there waende watutetee but what do we get in return we are just suffering so as our, our plea as uh, Kenyan teachers yani tunaomba tu serikali kwa unyenyekevu Nancy Masharia mahali huko, our Kenyan MPs, president wetu mahali huko. This is your hometown. We are really suffering. Check on us. Tuna tunaumia sana kama walimu. Unapata hiyo mapato yenye tunapata mwisho wa mwezi haitutoshi, haitutoshi kabisa. Tuko na mahitaji, wengine wetu ni wazazi, tunasomesha pia watoto wa nyumbani huko.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ayaa ka hadlay arrimaha garsoorka iyo cadaaladda waxa uu sheegay inaysan jirin dad uu cadaalad doonto kooxda al-shabaab gudoomiyaha ayaa xusay in haddii ay jiraan dadkaasi inay yihiin koox si gaar ah ugu dhuumaalaysata kooxda al-shabaab gudoomiyaha arrimahan ka hadlay ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahay aniga hadda shabaab meel lo- dacwo loogu aado ma aaminsan aniga middan ku cadayna waxay tahay maxkamadda gobolka banaadir iyo maxkamadaha shabaab maxkamadda gobolka banaadir cadaalad badan intaasaan ku cadayna ma aaminsan horta aniga inay jiraan haddii isa jiraan eh, intii ay hoog inta aadaan jog muxuu ah dhibaata kula dhici lahayd nimadaan ha yimaadaan in ayna aadinna mas-uuliyaddeeda annaga nama saaro leannu annaga fulid maahayn annaga ciddi noo timaada ayaan dacwadooda qaadnaa haddiise ay tahay in cadaalad shabaab hadda loo doonto annagu ma aaminsanayn in shabaab cadaalad laga helayo totally ma aaminsan kaasina wuxuu ahay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax oo warbaahinta soomaaliya qaar ka mid ah la hadlay isagoo ka sheegay inaysan jirin dad u cadaalad doonto kooxda al-shabaab wixii qodobka ka soo kordho wararkayga dambe idaacadda aad kaga bogan doontaan waxaa magaalada muqdisho maanta ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada dalka soomaaliya shirkan oo uu daafuray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa looga hadlayaa arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin xaaladda siyaasadeed ee dalka amniga iyo arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed madaxda ka qaybgalaysa shirka ayaa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ku-xigeenkiisa madaxda maamulka maamulada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxay ka arrinsanayaan xaaladda amniga dalka gaar ahaan dardargelinta dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyo dhammaystirka dastuurka dalka soomaaliya shirkan waxaa ka maqan oo qaadacay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni iyadoo maamulkaasi dhowaan shaaca ka qaaday inay kalsoonidii kala noqdeen hay-adaha dowladda soomaaliya haddaba qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ayaa dareenkooda ku biiriyey waxa kasoo bixi doona shirka maanta ka furmay magaalada muqdisho oo ay ka maqan tahay maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland shacabkoo dareenkooda sida tan u muujiyey ayaa waxhadaladoodii ka mid ahaa anuu ka haraan lama rabo simbiro waxa waaye ragga meeshay u badan yihiin waa inaad ku dhex rafataa aad wixii soo bahay wax la qaybso dadka ha ka harin weligaa facaaga lagama haro inaad wax la qaybsataa lagaa rabaa haddaad gadaalla lugtaada u dhibsa dadka waxay leeyihin shakiyay gelayaan maxbay dhaliilayaan maya maxay diyaar u yihiin marka puntland waxaa leeyahay dadka wax la qaybsadaan ani si aan dhihi lahay waaye raggaaga lagama haro aburay hal wiil laheed waxay tiri aabbo waa daali hadhiin waa oomin hadhiin waa ba'anayn hadhiin raggaas intay ka daba shugleynay adna ka daba shugley hal wiilay laheed marka hadda puntland waxaan leeyahay mataqaana waa ba'anayn hadhiin waa dherganayn hadhiine ragga ka daba shugleeye raggaan muqdisho ku shiray adna kula shir wax la qaybso gooni socod ha iska dhigin waayo waddanka waa dhismay markaan xaaladda waa fiicnaan rabtaa alxamdulilah ya meeshaan waddankan waa la- waa la dhergay markaan barwaaqo sooran way alxamdulilah shukra raggaaga wax la qaybso marka puntland waxaa leeyahay raggeeda wax la qaybsato yona ka harin waayo nin walba hadda idinkaa kama fartala idinku soo taagaya waa ka maqayiin lalile war maxaa idinka maqnaasiye ragga meeshow u badan yahay oo laga gacweynayo waa laga gacweeyaa a damba siyaaro ma u joogtina meesha gacwo iyo hadal iyo waxaa isku tuurtuuraya hadallada hadalladiina tuurta idinkana dhinaca ka tuurta marka hajida hala fiicnaysiiyo hala qurxiyo oo hala wanaajiyo waddankan naga soo afjar waa daalnay marka annaga waa odayaalaan noqonay waa daalnay waa roornay waa roornay waa roornay markaan annaga intee noo wadin inaad dab nagu daartiin baa noo wadin markaan hala soo afjar marka xaaladaan nabadaan rabnaa nabad nabad puntland ayadoo ka maqanayn waxaan isleey wax kala soconaan ma lahan puntland dowladda hala heshiiso ee, saasaa u fiican ma fahmin ayaga soomaali ee, waxa waye qayb ka mid a soomaali waaye inay maqnaato somaliland ee, hore u gooda waa ognahay oo waa gobol ka mid a oo soomaali uu yahay haddana inuu puntland uu raaco maamul goboleeda hal inay u baahaan wax noo roon maahan ani hataa waxaa aaminsanahay maamul goboleeda calaamada ay wataan in la tuuro calanka soomaaliya aan wada qaadano oo calankeena buluugu mid ahaado oo ay dowladda la heshiiso saasaan jeclaan lahaa saaxib puntland waxaa leeyahay daamka ku soo noqo midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed madaxweyne deni iyo puntlandna waxaan leeyahay midnimada iyo wadajirka iyo qarannimada soomaaliyeed iyo xaydaamka ku soo noqo soomaaliya waa mid mana kala go-ayso soomaaliyana waa muqadis wax doorasho loo madax banaanaynayaana ma jiro eh, go- waxa weeye eh, waxa weeye maamulada waxaa leeyahay madaxweynaha hala adeeco nin muraad le baa ciradaa loo yeelay nin muraad le baa dalkiiyo dadka baabi'iyey madaxweynuhu waa hoggaan fiican si fiican buu dalka u wadaya ra-iisul wasaarihiisu iyo golaha fulintu waxaan leeyahay loo hoggaansamo madaxweynaha iyo xukuumaddiisa madaxweyne dalka iyo dadkan wax badan baad ka qabatay intaad joogtay dastuurkadan sixisana waan kugu soo dhaweynana waan kugu garab taagannahay doorasho qof iyo codi dalkana ha ka dhacdeen midnimada ha laga wada shaqeeyo wadajirka ha laga wada shaqeeyo ninka muraad kale madaxweynaha ama wasiirka doonaya si kale waxaa laga hor yimaado dadka inta inta aqoon-yahanka iyo dhallinyarada iyo haweenka iyo i- inta badan ayaa badan inta wanaagsan baa dadka badan inta xuna siyaasiyiinta aynu iska qabanno horumarkeenna midnimadeenna wadajirkeenna aynu ka shaqayno cadaaladda aynu kobcinno ciidamada kala duwan aynu iska rabtaagno waxaan ku soo gebagabeynayaa xayndaabkaa ku soo noqdeen somalilan iyo puntlandba dalkana doorashuu u dhaqaaqay doontaa dhaqaaqaysa weeye ninkii fu ninkii fuulayo fuul ninkii kalena loo joojin maayo halkaasuu kaga dolaya inuu soomaali noqdo soomaali la kala goynayaana ma jirto ku seexo ku soo toos haddii aan codadkaasi halkaasi uga gudbo dhegeystayaal weli qeybta wararka soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa dhankaasi haddii aan aado maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa xoriyadooda u soo celisay lix eedeysan oo ajaaniib ah oo horey uga tirsanaa ay kooxda daacish ajaaniibtan ayaa u kala dhashay dalalka etoobiya iyo morocco waxaana lagu wareejiyey wasaaradda cadaaladda puntland si loogu diro dalalkooda ama dalalkoodii sidoo kale maxkamadda ayaa waxay xoriyadeeda siisay lix dhalinyaro oo aanan gaarin da-da qaangaarka kuwaas oo ayagana ka tirsanaya kooxdaasi dhalinyaradan ayaa lagu wareejiyey wasaaradda cadaaladda si loogu sameeyay dhaqan celin oo laga tirtiro fikirka xagjirnimada gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland gaashaanla sare cabdifataax xaaji aadan ayaa sheegay in ajaaniibtan ay isku soo dhiibeen puntland kadib markii ay kasoo baxsadeen kooxda daacish dhowaan ayay ahayd markii maamulka puntland ay xukun dila ku riday ajaaniib u dhashay dalka morocco kuwaasoo la sheegay inay ka tirsanaayeen kooxda daacish morocco ayaa walaac weyn ka muujisay xukunka muwaadi- muwaadiniinteeda iyadoo ku baaqday in lagu soo wareejiyo ciidamada booliiska ee gobolka banaadir ayaa howlgal qorshaysan ee ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada waaberi ee magaalada muqdisho ay kusoo qabteen burac dhac geysanaysay howlgalka ayaa ciidamada kusoo qabteen laba nin oo dhalinyaro ah oo la sheegay inay dhac u geysanayeen dadka degan xaafadahaasi waxaana raggan burcadda lagu xiray saldhigga degmada waaberi ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya booliiska ayaa sidoo kale soo bandhigay sawirada labada nin hubkay ku dhacayeen dadka iyo mooto bajaajka ay adeegsanayeen iyo fududeynta dhaca iyo qalab la xiriir elektronig oo lagu soo qabtay shakhsiyaadkan warka ka soo baxay booliiska ayaa sidoo kale lagu sheegay in raggan haatan ay ku socota baaris islamarkaana si deg deg ah loo horkeeni doono cadaaladda ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maalmihii lasoo dhaafiyey waday ama magaalada muqdisho ka waday inta badan howlgalle ay kula dagaalamayaan kooxaha dhaca ka geysta degmooyinka gobolka banaadir shalay ayay ahayd markii sidan oo kale gacanta loogu dhigay koox burcada oo dhaca ka geysanaysay degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho qodobkaas ayaa wararka soomaaliya u dambeeyey markan mawliid aan ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsanid maxamed axmed waxaa si ku meel gaar ah laba cisho loo xiray safaaradda ay dowladda maraykanka ku leedahay dalka tanzaniya tani ayaa loo aaneeyey cillad internet oo saamaysay dhowr waddan oo hoostaga bariga afrika arrinkan ay safaaraddu ku shaacisay barta x waxay baajisay ballamadii maanta iyo berri oo la qaban doono taariikh kale oo dambe hase haatee waxaa safaaradda maraykanka ee tanzaniya ka sii socon doono qaadashada fiisaha ama dalkugalka iyo la tacaalidda xaaladaha deg deg ee saameynaya muwaadiniinta maraykanka culayska ku yimid xawaaraha internetka oo jiray tan iyo axaddii ayaa saameeyey dalalka tanzaniya kenya ruwanda iyo uganda kooxda dabagalka ku samaysa adeega internetka ee loo yaqaana netblox ayaa isniintii shaacisay in tanzaniya ay saameynta ugu badan ka soo gaartay cilladda duulaanka militari ee israa'iil ay ku qaaday magaalada koonfureed ee rafax ayaa dib u dhac ku keenay geedi socodka wadahadallada lagu doonayey in xabad joojin ay ka dhaqan gasho khaza waxaa sidatan sheegay ra-iisul wasaaraha qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan bin jasim athani arrintan ayuu maanta ka sheegay madasha dhaqaale ee qatar oo lagu qabtay magaalada dooxa waxa uu xusay in toddobaadyadii ugu dambeeyey la dareemayey horu socod dhanka wadaxaajoodyada ah balse ay nasiib darro tahay in hadda uu jiro ismariwaah u dhexeeya israa'iil iyo xamaas dowladda qatar oo kaashanaysa masar iyo maraykanka ayaa bilooyin ku howlan inay israa'iil iyo xamaas ku qanciso in xabajoojin la qaato ciidamada militariga israa'iil ayaa lagu soo waramayaa in ay ku sii fogaanayaan bariga magaalada rafax wararka intaasi ku daraya in saraakiisha qalabka sida israa'iil ay saaka gudaha u galeen degmooyin ay ka mid tahay aljanayna iyo sidoo kale al-salaam iyo brazil iyadoo ay isu diyaarinayaan in howlgalka militari ay sii ballaariyaan waxayna tan imaanaysaa iyadoo israa'iil militarigeeda uu soo saaray amar dadweynaha ku nool rafax lagu wargelinayaa inay halkaasi isaga baxaan tani ayaana waxay sababtay inay halkaasi isaga cararaan tobannaan kun oo ka mid a shacabka falastiin ee halkaasi ku nool dhanka kale waxayna tan imaanaysaa iyada oo shacab badan ay weli halkaasi ku nool yihiin maadaama intooda badan ay ka soo barakaceen duqeymaha israa'iil ay ka wado ghaza ugu dambeyntiina waxaa lagu soo waramayaa in in ka badan laba boqol oo kun oo qof ay saameyn ka soo gaartay cimilada aanan wanaagsanayn ee laga dareemay gudaha dalka burundi dhibaatadan ayaana la diiwaangeliyey tan iyo bishii sagaalaad ee sebtembar ee sanadkii hore maamulada maxalliga dalka burundi ayaa waxa ay ku baaqayaan gargaar caalami ah si shacabka burundi looga caawiyo in ay la qabsadaan saameynta ka soo gaartay isbeddelka ku yimid cimilada oo ay ka mid yihiin roobabka culus ee da-ay warbaahinta loo yaqaano france twenty four ee laga leeyahay faransiiska ayaa waxay ku warramaysaa in saameyn ba-an ay ka dhalatay isbeddelka cimilada ee gudaha dalka burundi qodobada caalamka waa naga intaa aan dib idinkugu celiya maxamed axmed moolid waa uu mahadsan yahay warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacaddisa f m waa nagaynta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey mowliid maxamed shuuriye ayaa warka soo saaray cidduu warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m co k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay